bismillaahi raxmaani raxiim marka hore ilaahi baa mahad iskale marka labaadna waxaan u mahadnaqaynaa dadka soomaaliyeed oo magaaladan gaalkacyo labadeeda degin oo u hogaansanay inay nabad qaataan oo ku bedelaan oolaadii nabad lagu bedelo dhammaantood wada qaatay aada iyo aad baa ugu mahad celinayaa jawaabteed haddaan usoo dhaco magaaladu waa xasiloon tahay waa ayna degan tahay wax dhibaato ay ma jiraan sidaa calanka oo ku dhisatay afar qodob ayaa xadii maamulada galmudug iyo puntland oo madaxweyneyaashoodu ay hor ka ahayen waxaa lagu saxiixay ra-igood airbortka saddexdaa qodob afartaa qodob saddex kamid waa fuleen xabadii in la joojiyey waa la xaqiijiyey ciidamadii in la kala qaadayna waa la xaqiijiyey bulshadii qaxday inay magaalada dib ugu soo noqotona waa la xaqiijiyey galmudugna shacabkeeda iyo maamulkeedaba si weyn ayay maaragtay uga cadooyeen idaacadaha maqalanaysaa isu soobax weynna waa la sameeyey dhinaca kaletana sidoo kale ayaan filaynaa inay ku sugan tahay magaalada marka guud ahaan halkaasay maraysaa saddexaas goorna waa tushay qoorkii afraad oo ahaa waxaa laysku hayo ama dhibaatada mar walba soo kicinaya iyo is-asagarowaaga iyo khilaaska ballanka wuxuu ahaa qodobka afraad in loo saaro dad maqaranaysaa daraandubiya oo arrintaas subxaan bixiya oo heshiis dad ah oo la aamini karo oo magaaladani nabad ku noqoto shacabkeeda lagu kalsoon yahay maamulada iyo shacabkuna heshiis ku yihi in la sameeyo iyadana waa qodobkaas waan sugayna insha allahu annaga waxaan sugaynaa dhinacanaga madaxdii galmudug oo madaxweyne ugu horeeyo waayo-atada ayaa maamulna ka ah meesha madaxna ka ah annaguna aan ku xushmayno inuu guddiga qabto haddii alla yidhaahdo waa tahay marka intaasaan ka ogahay hawshuna aada iyo aad ku sugan tahay waa hagaag suldaan wadaxaajoodkii rasmiga ahaa weli looma gudbin sidaan ognahay haddana waxa weeye dadkii magaalada kusoo noqdeen intii badnayd waxaa la sugayaba waa in la ambaqaado arrimaha wadahadalka idinku ka dhaqan ahaan maxaad qabtaan fikir nooceey ayaa qabtaan in loo wajaho wadahadalkaas annagu waxaan qabnaa in magaaladan lagu heshiiyo oo laba maamul oo derisa oo isxaaq dowreysa ay noqdaan maamulada koob laba inay noqoto qaab maamulada iyo shacabka ay kalsooni ku wada qabi karaan oo lagu heshiiyey oo xeerar loo sameeyo si magaaladan ismar dambe dagaal ugu soo laaban in la sameeyan aaminsannahay oo qoto dheer hadal qoto dheer in la sameeyo waayo sidii dagaaladii sokoya u dhaceen oo magaaladan lagu kala baxay wixii heshiiska oo ka dambeeyey waxay ahaayeen heshiisyo kumeelgaad ah marnaba laba samayn heshiis qoto dheer oo magaranaysaa la aamini karo oo la turxaan bixiyey oo dadku wixii ay wada lahaayeen heshiisku yihiin oo ay ku qanacsan yihiin marnaba ma dhicin maadaama marka aysan dhicin maantayna la wada joogo maamulo iyo dhaqan iyo waxgarad iyo culimo iyo gablo iyo dhalinyaro intaba in barnaamijkaas la helo qaab lagu kalsoonaan karo waayo wixii kumeelgaarka ahaa iyo wixii kalsooni darrada ee aan lagu kalsoonayn dhibaatooyinka ay keeneen waa la arkay kii hadda ugu dambeysaya kamid ah dad soomaaliyeed oo aan loo baahanayn sababaha hadda ay ku dhintaan inay ku dhintaan baa ku dhintay waa ku dhaawacneen hantibaa ku gurgurtay dadkii baa taxay mashaakilaadkaas oo dhan yani waxaa keenaya waxa aan dhicin marka in la fariisiyo aaminsanna waa tahay suldaan hadalkan wuxuu ka dhigan yahay heshiiskii kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii magaalada lagu wada degay oo hadda in la bedelo dhammaantiisa miyay saa ka dhigan tahay
heshiiskaasi waa lagu soo wadabeeye ma ahan waa lagu soo wadabeeye mooyaane ma shaqayn reerdan kacyana ma kobcin oo ma ayna xufnayn sababtoo ah ciidamada hudaysan masaakeelin dheer oo golbadab iyo galsuule inaan dhinacaas ciidamadoodii aysan ka shaqayn qarisan kuwa dhinacaana inaysan dowgaad iyo wargalo ka shaqay aysan qarisan meelo ka aadan ciidamada inay gaalkacyo iyo godad iyo meelaha dadka ay wada degan yihiin ana waan ba heshiiskaas ku raacnaa lama xusnayn magaaladiina ciidan baa soo wada degay gurad iyo meelihii lamid ahaana ciidamaha degay dadki shacabka ahaa oo bahay u qabay oo deganaa waa ka cararay marka guud ahaan heshiiskaasi ma una shaqayn laakiin qodobka keliya ka shaqeeya waxaa in magaaladiina soo wada degay intaasoo jeer baa lagu diriray madaxyo laisku rigay xabado laiskaga gaarin marka waxaa garan kartaa inuu ama budiyey ama marka ma ahayn taas in laga gudbo waayo hadda oo mid cusub sameeyadeedu marka waa gartay heshiiskaas marka laga soo tago in ciidamada banaanka magaalada ay ka joogaan qodobkaas haddii aad sheegtay inuu buray heshiiskaas ma wuxuu qorayey oo caddaynayey in hantida waxa weeye guud magaalada taalla la wada yeesho masaasuu dhigaya
dabcan wuxuu ka hadlahayey inuu wixii la weelaya hadde cid ma jiraan laga baryayo wixii lawadaleeyahay la weelaya mar haddii la wada leeyahay qof kasta inuu garabsado la wada leeyahay ama heshiis ha ku raacnaato ama ha ku ku raacnaan waxay ahayd heshiiskaas wuxuu xooga saarahayey si aan la isku dilin in la kala fogeeyo ciidamada oo colaasha isla dhameeyo ayuu ku ururaya xoogiisa lahaansho iyo waxa dadka ka dhexeeya iyo ka hadli maynayo dadku inay welgalaan oo nabad helaan waxyaalaha nabadbaxyada kicinhayana laga fogeeyo waxaasuu tilmaamahaya waa gartay suldaan hadda waxa weeye wadaxaajoodka rasmiga ah ee laga yeelanayo arrinta magaalada gaalkacyo idinku ma waxaad qabtaan sidii horey usoo dhici jidhay in hab dhaqan loo wajaho mise in laba maamul oo sima loo wada hadlo ayaa qabtaan
aniga shaksiyadeeda waxaa aaminsanahay waxaan dhihi karaa reer galmudug ay aaminsan yihiin in maamul arrin maamulada horseed ay ka yihiin odayaasha dhaqanka iyo culimada iyo qaybaha kale oo kala duwan bulshada ma ay qayb ka yihiin in arrintaa lagu galo waayo qooba nidaamka ay ku nooshahay iyo sistamkooda maamul baa ugu sarreeya mar haddii maamulka ugu sarreeyo oo arrintii barnaamijyo siyaasadeed ay soo galhayaan aniga aragtida waxay ila muuqataa ama annaga aan aaminsannahay in marnaba aysan ka maarmayn barnaamijkan maamulada marnaba ka maarmayn waayo dadkii wuxuu ka gudbay qabaa'ilkii maamulada horseedka ah mar walba waxa isqabanhayo siyaasadeynhayo oo ismareedinhayaan waxa weeye waa maamuladii siyaasiyiintii marka intaas lagu absari karo yaa anagu dhamnaa qaybna ay ka noqdaan oo hogaamiyaan waa tahay waxa xusid mudan in hadda aysan ugu horeyn in gaalkacyo lagu diriro horey dagaalo uga soo dhaceen lagu xallin jiray in odayaasha labada dhinac ay buddhig u noqdaan nabadeynta magaalada marka haddii taas laga gudbo oo ay siyaasad noqoto laba maamul loo wada hadlo ma kula tahay suldaan in aysan caga buuran kusii taagnaanayn
aniga saas ilama ahaa haye
midda odayaasha soo qaban jireen baa ilaa daciif ahayd waayo ma jiraan markii wadahadal la galahayey wax dukumenti ah oo ay ku heshiyeen qabaa-iladu xabadaasi ma jiraan haye markii la kala baxay waxay isku soo celiyeen siyaasiyiinta ahayn qoranka ayaa la hayaa haddana dadka waxaa kala hogaaminayay tin mamada kala hogaaminayay man haddaan marka odayaashii iyo qabaa'iladii aysan xeer iyo qoraal iyo nidaam iyo waxay ku kala jiraan midna aysan qoran yani heshiiskooda waxa weeye waxa aan wax hadda wixii aan dadka u samaynayno ma garanaysaa goobtii rooska iyo rooska ku jiran ayay mar walba ka dhaahiyeen markastana dadkaa soo kacaysay oo dhibaatana intaa loo geysatay marka haba yaraato taas wax oo faa'iida dadka uma lahayn
hay waa gartay suldan waxaad tidhi heshiiskii hore ee sagaashan iyo saddexdii in laga gudbo ayaa wanaagsan oo heshiis kale dib loo dhigto oo hantida guudna la qaybsado marka dhinaca galmudug marka laga soo tago dhinaca puntland oo hantidii qaranka gacanta ku haya ama dowladda puntland labiiyo labaatan sano kadib markii gaalkacya la wada deganaa sidee ayay ugu qanci karaan in hadda dib wax loo qaybiyo
inay ku qancaan waayo waxay ugu qancahayaan inay waxakan wax ummaddu wada leedahay ay yihiin marka hore inay ogaadaan weyn marka labaadna waa inay go'aansadaan
hallo
inay hantidii qaranka annagu aan la lahayn intay isticmaalaya weliba cabsi in naga daldaan oo cadaro isku noqon saasay ku haboon tahay bal inay diidaanoo ay ku dhaceen waayaan soo dhaafay haddii dad islaam la yahay oo berisa oo walaal ah waxa aan wada lahayn intay ay cabsanayeen oo ayadu shaqaysanayeen inay yidhahdaan wey waayaa intaasna waa hayna nagu cafiyo haatana aan wax qayb ka galno saasay ku haboon tahay waa gartay waa gartay waxaa xusid mudan in dagaalkii magaalada gaalkacay ka dhacay muddooyinkii ugu dambeeyey ifaalihiisu muuqday tan iyo markii dhismihii galmudug ilaa burtinle xuduuddu inay tahay la sheegay oo xasaasiyad badan ay dhinacan puntland iyo saameyn ay ku yeelatay marka ma lays odhan karaa gacmo shisheeye oo dadka reer mudugga ka madax bannaan ayaa meesha ku jira oo arrinta hurinaya ma lays odhan karaa suldaan
oo gaalkacyo wax ka hurmeenka kollay aniga galmada kuma ogi dal ahaanna uma ogi maamul ahaanna uma ogi aragti noo muuqata qof bini aadan oo waxgatana umuuqan kartaa noo muuqata mar haddii waa in la baaro oo la ogaado maxaa keenayo dhibaatada maxaa mar walba soo kicinayo maxaa laysku hayaa aragtidaas marka mid annaga si toosa aan u aaminsan nahay inay dadkan uga dhexjito weeyaana ma ahan mid oo gacan shisheeye aan ka ka ka uga dhaqanno ama uga cabsi qabno haba yaraa waa tahay aragtidii ahayd galmudug inay maamusho gebi ahaanba ee gobolka mudug ee waqooyigiisa iyo koonfurtiisaba aragtidaas iyaduma waxay ahayd mid ka timid dadka reer galmudug oo ay sameeyeen
marnaba ma imaan galmudug qodobkaas koota karin marnana kalena imaan laakiin waxay aaminsan yihiin baa jira oo aniga hadda kula hadlahay aan aaminsanahay gobolka mudug laba sheegasho ayuu ku jiraa puntlandna waa sheegatay galmudugna waa sheegatay sheegashada siyaasadeed weeye annaga waxaan qabnaa qaanaha naga maqan oo mudug ku nool oo sisamka galmudug hadda aan qaybka ahayn inaan ku heli karno wadahadal iyo magaranaysa waxqaybsi iyo magaranaysa inaan hoglo badan dhigno oo nabad ku raadino aannagu aaminsanna ma aaminsanin iscaburin iyo sheegasho aan micno samaynayn ma aaminsanna waxaan aaminsannaha inaan wadahadal la galno haddayna akhbalaan ma garanaysaa ama qaad aan la nimaadno inaga aqbalhayaan annaga taasaa noo qosaysan
hahay waa gartay marka galmudug maamulka la dhaho hadda lama dhisin wuu ka horreeyey tan waxaa madaxweyne ka soo noqday kimiko waxaa madaxweyne ka soo noqday caalim waxaa madaxweyne ka soo noqday cabdi qeybdiid intaas oo sano oo intaasoo madaxweyne isku soo badbadashay midna muusan dhihin gobolka mudug in aanu waxa weeye dhammaantiis maamullo ayaan doonaynaa laakiin waxa weeye maamulkii ugu dambeeyey ee cadaado lagu dhiso haatan talada haya ayaa hindisahaas keenay dastuurka ku darsaday markastoo lama oran karo aragtidii siyaasadeed aa sheegtay inaysan ku jirin meesha ama ama gacantii shisheeye oo bannaan ka ahay dadka reer mudugga ayaa arrintaas ama fikirkaa keentay may maaha markii puntland waa waa ugu horreysay markii laga tago somaliland puntland baa koorta south gobolkii laonti ugu horreysay maamulka dhisaan sool haye ayaduna gobolka waxba wahantay oo xilligii madax banaanaa ayaga madax banaana sababta ayeysan xilligii dambe oo la dhisay saddex gobol iyo saddex gobol puntland iyo koonfur galbeed waxaa loo baahday in la dhiso laba dowlad goboleed oo kale midda hadda lagu horleeyahay hiiraan iyo iyo shabeellada dhexe iyo middan la dhiso galmudug oo galguduud iyo mudug ahayd saasaa maamuladu ku socdeen oo loo kala xisaabiyey dadka soomaaliyeed iyo madaxdii soomaaliyeed ay maaragtay gocansadeen waxaan loo dhiso saasa marka galmudug ku dhisantay helitaanka gobolka mudugna saan kuu sheegay baa anagu ka aaminsana marka maamulada hore maamulkii hore oo exgamil iyo ragga madaxda kasoo asheegtay maamul yaroo kooban oo wuxuu ahaa aan simal geedi wax ku dhisaysay ku dhisnayn meelihii lagu talagalna aan gaarinoo ku baahin tan marka waxa weeye ayadii oo kobac weyn lagu sameeyey oo magacii galmudug oo mudug iyo galguduud ahaa si rasmiga lagu saleeyey dadkiina ay ka qayb galeen intooda badan saasuu ku dhismay
waa hagaag waa tahay ugu dambeyntii suldan hadda idinku waxaad doonaysaan in hab maamul loo wada hadlo oo labada dhinac ay u wada xaajoodaan arrinta gaalka ayna uga wada hadlaan dhinaca puntlandna madaxweynaha cabdiweli maanta wuxuu sheegay in odayaasha labada dhinac ay nabadda buddhig u noqdaan oo iyagu ay sameeyaan oo wada hadlaan marka labada aragti oo kala duwan ma wayse keeni karin in mar kale la iskhilaafo oo magaalada gacan hadal ka dhasho khilaafay keeninaysa si kastoo loo dhigo waxay noqonaysaa maamulku ama ha u horeeyo ama ha u dambeeyo meesha u dambaysa wuxuu ku qasban yahay inuu maamulku soo galo qaybna ka noqdo ama horey ha u galo ama dhabaal ha u galo mar haddii nabad iyo waxwadaag ma garanaysaa loosoo fadhiisto laguna ballamo in wadahadaladu shaqeeyaan qaabka loo dhigahay wax dhama laha wax laga heshin kara wey labasuma arkaan taas